الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولهذا لما ذكر الله خلق الس- خلق السماوات والأرض عن قولها جرني قاعدتي أفرات ودلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام مثالkii musanifka soo sheegayna waa soo marnay waxaa noo joogtay midda qiybta dembe oo yadullu calaa sifata ila cilmi اlqudrati bililtizaam inuu halkii isim tusinaayo sifada alleh ee daatada alleh i sifadii sifada alleh bitadaamuni ku- bilmudaabaqati ku tusinayo oo tusinayo calaa daati waxdahaa wa calaa sifati lkhalq walaa sifati lkhalqi waxdahaa bitadamuni ku tusinayo wayadullu calaa sifati alcilmi alqudratini bililtizaami ku tusinaayo markii soo sheegay ayaa wuxuu usoo daliishaday aayad marka walihaadaa saa daraaddeed ama kan daraaddiisu oo lasoo sheegay saddexdanba inay ku tusinayaan ku tusinayo isimka alleh lamaa warkii markii dakara allaahu alla sheegay khalqa asamaawaati samaawooyinka abuuritaankood iyo walardi ama walarda ama waalardi wa khalqa alardi iyo waalardi dhulkii ama dhulalkii abuuritaankooda markii uu sheegay qaala wuxuu dhahay oo see u sheegay ha muxuu dhahay aayad yaa keeni kara awalkeed haye allaahu aladii khalaqa sabca samaawaati ومن الأرض مثلهن ليتنزل الأمر بينهن لتعلموا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وعليه أبوري تضبا سنبضوت إيا دولال أو تضبا سيدا سماوين أوكلا waayahay ee markii la soo sheegay sidaasi marka waxaa lagu celideeyay litaclamu khalaqa waxaa laga qaadanayaa sifatul khalqi waay markii sheegay markaasa ila wuxuu dhahay litaclamuu si aada u ogaataan darteed anna allaha alle qadiirun inuu yahay mid awoodo calaa kulli shayin wax walbo dushooda qadiir waay khaaliq hadduu yahay khaaliq waxaa ka laasimaya inuu ahaado ni- mid wax awoodo soo maha qadiiru iyo wa ana allaha alleh inaad ogaataan way qad axaada inuu koobay bikulli shayin shay walbo cilman cilm ahaan uu koobay khaaliq marka waxaa ka dhalanaya haddii uu yahay midba khaaliq inuu uu yahay mid waxyaabaha isaga abuurayo cilmi iyo aqoon u leh wax adiga aan aqoon aan u lahayn ma suubin kartaa maya khaalig markii haddii ilaahay marba haddii wax abuuraayo waxaa laasim ah laga fahmayo abuuridaasi inuu yahay mid wixii abuuraayo cilmo u leh wixii abuuraayo awood u leh inuu yahay dilaala bililtizaam waay. wa dilaalatu liltizaami iltizaamka dilaaladiisii mufiidatun waa mid u faa'iido badan jiddan si aad ah lidaalib alcilmi ninka daalibulcilmiga ah aad iyo aad ayay ugu faa'iido badan tahay dilaalat liltizaam goormo laakiin ida tadabara markii asaga fiirfiiriyo almacnaa macnaha ku tadabburo oo u fiirsado waay waxay u faa'iideynaysaa faa'iido weyn oo wawafaqahu allaahu allana waafajiyo daalibkaasi tacaala sareeye fahman faham ilaahay waafajiyo fahamka ilaahay ee bixinaya allah ayaa ayaa bixiyo fahamkaasoo litalaasumi waay islaasimid u sugnaaday waxyaabaha islaasimada ka dhalanayo talaasumka ka dhalanayona ilaahay fahamkeedii inuu fahmo waafajiyo faa'iido weyna ugu jirta ninka daalibulcilmiga ah laba shard ayuu ku xidhan tadabbur bilmacnaa iyo bitawfiiq illaahi wafaqahna wawafaqa manane sax waa saas iyo waafadinta alleh ilaahay waafajiyo faham labadaasi markii isku darsado faa'iido weyn ay u tahay fainahu ina daaliba alcilmi ninka oo cilmiga dalbayo bidalika kaas oo dilaalatu iltizaamka ah yuxasilu wuxuu ku soo xasalsanayaa min adaliili daliilka xaggiisa xaggiisa daliilkaasoo alwaaxidi hal ah ay wuxuu ku soo xasalsanayaa calaa masaa'ila masaa'il dusheed waayo masaa-ishaasoo kasiiratin farac badan hal daliil ayaa wuxuu ka wuxuu ka qaadanayaa dhowr misilo oo farac badan waayo saxiixu tacliiq wuxuu ku tusaalaynaya tusaalahaan mihaalkiis wuxuu leeyahay mihaaluhu xadiidu lallaahu arxamu min hadihi biwaladiha xadiidkeedii oo kale waayo lallaahu arxamu min hadihi بولدها ذكر الحافظ بن حجر في الفتح باري وحكو شيغي عند هذا الحديث عليه عدة فوائد دور فائده استنبط منه استنبطها كلا صوبحي فوائد منه حديث كان حقيسي كلا صوبحي واي دور فائده ايوه كلا صوبحي حديث كمال كياسو فير صدي كنت تدبري ها وحكسو صاري dhowr faa'iido hal xadiid ay culimadu dul istaagayaan marba dhinac ay u rogayaan waxaase markaas waxay ka soo saarayaan wax farac badan oo faa'iido ah xadiidkan waxaa laga qaadanaa saasaa laga qaadanaa waxaasi waxaasaa laga qaadanaa waxaasi waxaasaa laga qaadanaa waxaasi waxaasaa laga qaadanaa ay leeyihiin hal xadiisay ka soo qaadanaa ka soo saarayaan hal lafday ka soo saarayaan marba dhinac u fiirinayaan marba dhinac ayay u fiirinayaan sida xaafid oo kale hadda ka sheegayo ninkan wahaakada kaiiru min alaxaadiidi takunu fiiha dalaalat luzuumi naafica sidaasoo kale dalaalada luzuumka axaadiid in badan ayaa wax dad u taraysaa faa'iido badanna laga helaa idan fahamka adilada ayaa loo kaalmaysanaya waay ayib sidaas wa meeshiio tacliiqaadka tacliiqa ninka qoray tacliijiyey shalay aan dhahaynay wahadihi alqaacidatu laa yubna calayha ihbaatu ismin aw sifatin laguma dhisaayo wainamaa zimaamu alihbaati huwa annasu sharciyu saxiix min alkitaabi aw sunnati saxiixa qaacidada inay zimaam u tahay adilada ayaan u fasirnay aan u malaynaya laakiin qaacidadani asal uma aha asmaada isim sugudiisii ama sifo sugudeeda maxaa sugudeedii lagu sugayaa isimka ama sifada wa innamaa zimaamu lihbaati waay sugadda hoggaankeedu huwa nasu sharciyu waay nas sharci ah ayaa lagu sugayaa laakiin qaacidadu maxay tahay waa lagu fahmayaa inta badan ahlu bidcaga faa'iidadeeda qaacidadan waxay tahay aan dhahnay ahlu bidcaga nas markii lagula murmo inta badan kuma qanacan mar walba wax isu malaynayaa isaga inuu ku taagan yahay xaq markii laakiin lala aado hee adilada caqliga ah waa laga badinayaa maxaa yeelay ayaga wuxuu ku dhasan yahay madhabkoodii banta badan daliil caqli ah ayaga meeshaas dhinacaas ayaa waxa ku anfacaysa mooyaane qaacidadan keligeed wax laguma sugo waxyaa wax lagu sugaayo waxay tahay annas asharciy صحيحة من الكتاب أو السنة الصحيحة سيداس وحليه مرك مصنف وعلم وقو نيهو ana allaazima midka kil dhalanaayo min qowli illaahi ilaahay hadalkiisu tacaalaa sarreeye iyo wa qowli rasuulihi wa qowli rasuulillaahi rasuulka alle qowlkiisii sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama idaa saxa hadduu ansaxo an yakuuna huwa qowlkaas inuu ahaado laasima mid laasima inuu ahaado haddii ansaxo fa huwa qowlkaasi ama laasimkaasi xaqan waaye wadaalika arrinkaasina lianna kalaama allaahi alla kalaamkiisii iyo wa rasuulihi rasuulkiis kalaamkiisii xaqun waa xaq sidoodiiba walaasimu lxaqina xaqun waaye iyo walianna allaha ale tacaala sadaya caalimun inuu ogyahay bimaa wixii yakuunu dhacayo ahaanayo dheh laaziman laazim ahaanayo waa ogyahay oo min kalaamihi kalaamkiisii ah wa kalaami rasuulihi rasuulkiis kalaamkiisii ah fayakuunu wuxuu ahaanaya marka laasimkii muraadan sida la doonay oo loola jeedo ayuu ahaanaya waayo wa ama laazimu laasimka min qowli axadin qof hadalkiisii ahaaday axadkaasoo siwaa qowlillaahi ama qowlkaasoo siwaa qowlillaahi ilaahay qowlkiisii ka soo haray iyo warasuuli rasuulkiis qowlkiis ka soo haray falahu wuxuu leeyahay qowlkaasi talaatu xaalaatin saddex xaaladood uu leeyahay alulaa xaalada koowaad an yudkara laasimkii in la sheego waayo lilqaa'ili ninkii dhahay loo sheego oo wayaltasima laasimsado qaa'ilkii bihi laasimkii waayo mithla an yaquula waa inuu yidhaahdo man qof oo yunfii anfinaayo diidaayo asifaati sifaadii diidaayo sifaadaasoo alficliyata loo nisbeeyey nin diidaayo waa inuu dhaho liman qof u dhaho yuhbitu sugaayo manka loo dhahaya haa sifaada ficlida maxaa loo dhaha marka yalzamu waxaa ka dhalanaya niyahow min ihbaatika sugidaadii asifaati sifaadaad sugayso alficliyata loo nisbeeyey lilaahi allaad u sugayso casa qaaliba wajalla weynaaye an yakuuna waa inuu ahaado min afcaalihi ilaahay afcaashiisii maa shay huwa isagaba xaaditun soo darriyey ayaa ka dhalanaysa in loo yidhaahdo waayo yaa dhaha nin oo sifaada ficlida anfinaayo fayaquulu markaas odhanaayo almuhbitu midkii sugaayay sifaada ficlida nacam haa qolkasta saasa ka laazimayo oo ilaahay inuu leeyahay hey afaashiisii qaar ka mid ah inay ay tahay mid soo dariyeyso cusub inay tahay wa ana altazimu anigu waan laazimsinaya bidalika arrinkaas inuu dhaho maxaa yeelay fa in allah ale tacaala saraya lam yazal kumuusan zuulin walaa yazaalu kamana zuulaayo facaalan mid samayn badan inuu yahay limaa yuriidu wixii doono walaa nafaada wax go-itaan an ah liaqwaalihi ilaahay aqwaashiisii uma sugna iyo wa afcaalihi afaashiisina meel kuma go-on way soconaysaa leh kamaa sidi qaala ilahay yidhahday tacaala sareye qul dheh nebi maxamedow low kaana albaxru baxarka haddii ahaan lahaa midaadan qad qadooyin waay midaadan qadooyin waay likalimaati rabbii rabbigaygii kalimaadkiisii u ahaan lahaa lanafida albaxru baxarkii waa go'i lahaa waa dhammaan lahaa qabla an tanfada kalimaatu rabbii rabbigay kalimaadkiisii go'itaankoodii ka hor ayuu asaga go'an lahaa go'i lahaa oo dhammaan lahaa waay walow ji'naa bimilihi haddii aan la imaano hataa isaga oo kale midaadan oo qada ah ee waa dhammaan lahay le ilaahay hadalkiisa isagoon dhammaanin wa qaala alle wuxuu yidhaahdeen walow annamaa haddii oo fil ardi dhulka dhexdiisii min wixii ku sugnaaday oo min shajaratin geedaha aqlaamun laga dhigo walbaxru baddii iyo baxarkiina yamuddu ziyaadiyo hu baxarka min bacdihi baxarkaasi geedaashiisii sabatu abuxurin ay ziyaadiyaan maa nafiidada ma go-een kalimaat ullahi ilaahay kalimaadiisu maxaa yeele in allah alla casiizun waaye xakiimun wa xuduudu aaxaadi ficlihi alla ficilkiisii aaxaadoodii inay soo diriyaan tacaala sareeye laa yastalzimu kama dhalanaayo naqsan noqosaan kama dhalanayo fii xaqihi alla xaqiisii la noqosaamiyey kama dhalanayso waay waa xaaladii koowaad alxaalatu athaaniyatu xaalada labaad an yudkara waa in la sheego waay laasimkii lahu ninkii loo sheego oo wayamnaca ninkii diido allaasima laasimka oo baynahu laasimka baankiisii wa bayna qowlihi ka laasimayo waayo hee inuu reebo ay diido sida midlu an yaquula waa inuu yidhaahdo annaafi midka anfina lisifaati sifaat anfinayo waa inuu yidhaahdo liman qof u yidhaahdo yuhbitu sugayo haa sifaada yalzamu waxaa ka dhalanaya oo ka laasimaya min ihbaatika sugidaada niyaho hee sifaad aad sugayso an yakuuna allaahu alle inuu ahaado tacaala sareeye mushaabihan ay mumaahilan waay mid u dhigmo lilkhalqi khalqigi fii sifaati u dhigmo ayaa ka laasimaysa inuu yidhaahdo ay ninkii naafiga ahaa oo fayaquulu yidhaahdo marka ama fayaquula yidhaahdo almuhbitu ninka muhbitka ana laa yalzamu dalika kaas kama dhalanayo lianna sifaati lilkhaaliqi allihii khaaliqaa sifaaddiisii mudaafatun ilayhi isagaa loo idaafeeyey isagaa loo tiiriyey waay lam tudkar lama sheegin mutlaqatan hal ay tahay mid laiska daayay keligeed ah lama sheegin meela loo idaafiye idaafa la-aan meel iska taagan lama sheegin ayadoo ah xataa yumkinah oo ilaa suurtobo maa alzamta bihi waxyaabaad ad laasiminayso inay ka dhaka dhashaan waay wacalaa haada kan korkiisii markii la qabto marka fatakuunu hiya sifada waxay aanaysaa mukhtasatan mid la khasisay bihi ilahay lagu gaaryeelay laa'iqatan u cuntumayso bihi alla waay kamaa sidi annaka adiga baniyaho ayuha naafi midka anfinayow lilsifaati sifaada leh tahbutu aada u sugayso lilahi le tacaala u sugayso daatan daata tacaala sareeya daatan u sugayso oo tabnaco aada u diidayso an yakuuna inuu ahaado alleh mushaabihan ay mumaaila mid u dhigmaayo lilkhalqi khalqiga fii daati daatadiisii ee fayu farqin farqi kee ah bayna daati daati iyo wa sifaati udhexeeya isku mid waya leyba waybe waxukmu laazimi laasimka xukunkiisii fii haatayni lhaalatayni labadan haala dhexdooda ahaaday daahirun waa iska daahir waayo waa iska muuqdaa waa iska adyahay ninki inuu anfiyo iyo inuu iska sugo labadaas waay laazim waxay qolkiisii ka dhashay waa sah laasimkaasi waan ogolay inuu dhaho iyo inuu ma ogoli inuu dhaho waa caddahay labadaba xaalad saddexaad oo is ugu dhib badana jirto markuu leeyahay waatan alxaalatu athaalia xaaladda saddexaad an yakuuna laazimu laasimka inuu ahaado maskuutan canhu mid laga aamusay oo falaa yudkaru aan la sheegin bililtizaam falaa yudkaru aan la sheegin dhe biiltizaamin iltizaam aan la sheegin walaa mancin walaa bimancin waay reebadna aan la sheegin fa xukmuhu markaasi xukunkiisi islaasimkaasi fii hadihi alxaala haaladan tan ah allaa yunsaba in loo nisbe in aan loo nisbeynin waayo ila alqaa'ili qofkii dhahay in loo nisbeeye ma aha waay qofkii yidhaahday maxaa dhahay maxaa dhahay liannahu shaksiga yaxtamilu waxaa ihtimaalayaa low dukira haddii lahu asiga loo sheegi lahaa an yaltazima inuu laasimsado bihi laasimkaasi aw yamnaca amase inuu diido talaasima laasimka waay waa mid horta wayaxtamil waxaa kale ihtimaalaya ninka low dukira haddii loo sheegi lahaa wayaxtamil waxaa ihtimaalayaa low dukira haddii loo sheegi lahaa low ninkaasi oo fatabayana lahu asaga u caddaado lusuumuhu lusuumkiisi iyo budlaanuhu hee an yarjaca inuu ka soo laabto an qowlihi aa dhici karto lianna fasaada laazimi laasimka fasaadkiisii yadullu wuxuu tusinayaa calaa fasaad almalzuum ki laazimiyey oo meeshaasi ka dhalanayay fasaadkiisa dushiisa tusinaya waliwuruudi haadayni labadan soo arooritaankoodii alihtimaalayni ah darteed laa yumkinu alxukmu in la xukumo suurtagal maha marka bianna laazima alqowli qowlun in la yidhaahdo suurtagal maaha waay fain qiila haddii la yidhaahdo idaa kaana hada laazimu laasimkan haddii uu yahay laazima mid laazimayo min qowli ninka qowlkiis ka laazimayo laazima waxaa laazimaya an yakuuna qowlan lahu inuu qowl u noqdo lianna dalika kaasi hee inuu laazima alqowli lqowl inuu noqdo noqdo huwa alaslu waay asalku saas waaye laa siyamaa mithilba ma laha gaar ahaan maca qurbi talaasumi talaasumka asigoo isku dhow yahay lala qabo hadduu saas la yidhaahdo qulnaa waxaan leenahay haada kan madfuucu waa mid la reebay la dafciyey la diiday maxaa loo diiday bianna alinsaana basharun insaanku waa bani aadam walahu xaalaatuna leeyahay nafsiyatun oo nafsiisii ku tacalluqdo gaar ahaan wa khaarijiyatun iyo khaarijii loo nisbeeyey oo kor ugu imaanayso banaanka ugu imaanayso waay tuujibu waajibinayso adduhuula ilow can ilaazimi laazimka iloowey faqad yakfulu inuu isilowsiyo la arkaa ama iloowo la arkaa aw yashu ama inuu sahowo la arkaa aw yanqaliqu fikruhu ama fikirkiisba inuu xirmo ayaa la arkaa aw yaquula inuu yidhahdo alqowla qol fii mudaayiqi munaadaraati munaadarooyinka iyo doodooyinka ciriirkooda dhexdoos dhexdoodii inuu yidhahdo la arkaa warkaasi min gayri tafkiirin fii lawaasimihi asagoo waxyaabaha ka dhalanayo aan u fikirsanin aan u fiirsanin iyo naxwi daalika qaa'idadaani sharxeedii hogaho nocma waxaa ku jiro rakaaka adeeg hasi yeeshe insha allahu waa iska sahelnaan doontaa wuxuu leeyahay musanifka masladina kaga hadlaya waclam ana laazima min qowli اllahi tacaala wa qowli rasuulihi sala allahu alayh wala alih wasalama ida saxa an yakuna laaziman idaa saxa an yakuuna laaziman fahuwa xaqun horta maslada asalka waxay ka taaluqdaa masla usuliya waay usuul اlfiqhi waay masladani usuul alfiqhi ku taaluqdaa waa masala usuuliya asalkeed masale usuuliya waaye asalkeed masalada usuuliga asalkeed ay tahay in waxaa waaye asal ahaan oo waxaa la yidhaahdaa hal he laazimu اlqowli qowlun aw laazimu اlmadhabi madhabun masale la yidhaahdo هل لازم القول قول أو لازم المذهب مذهب لازم القول قول ميا قول كان وحي كبا شيء هي نينا قول لهايا ورد لهايا وركي أسيق لهاي وحي كبا شيء أو لغا قاتي أو لغا فهمي أسيق قول كيس ميا قول مطهي uma aha waraad dhahaysa adi warkii aad dhahdo hee waxyaaba ayaa ka laazima laga qaadanaya soo maa wixii warkaasi aad dhahday laga qaatay oo ka dhashay maadaama aad warkaasi aad dhahday wixii oo warkaasi ka dhashay adiga qoolma kuu yihiin oo adaa dhahay qoolkaada waxaa ka laasimaya saas haddii qoolkaada saas ka laazimaysana adigana waxuu ku yahay warkaasi ka laazimaya qolkaagii way hadaa dhahay qolkaa ka laazimay mahaa walaazimu اlqowli hal laazimu اlqowli madhabun laazimu madhabi dhe madhabun miya qofka madhabtiisii wixii ka dhashay ee asiga madhab mu tahay mas uma aha waa masala usuuliya waay wasaxiix atafsiil waay wasaxiix atafsiil hadduu yahay qoolkaasi mid alla i rasuulkiisii keyrkoodii ka soo baxay hadduu yahay tafsiila la gelinaya amaa allah iyo rasuulkiisii qoolkoodii haddii inuu laasimkaasi ay ka dhasho oo saxiix ay noqoto hee laazim waay laasimkaas hee haddii oo inuu ku dhasho saxiix ay tahay oo oo wax la taxriifay aan ahayn sideedii allah u dhahay ama rasuulkiis u dhahay oo ay u tahay haddii ay noqoto laazimii ka dhasho waa laazim markaas laakiin haddii la taxriifiyo la leexiyo si kale galloocin allah aan unla jeedin rasuulkiis aan unla jeedin hee loo leexiyo markaasi wixii ka laazimaya xaq miya xaq maa markaas waa la taxriifiyey waa la taxriifiyey markaas masaladaasi ayuu ka hadlaya intan dembe waa isku tacalluqa cilmiga sidiisiiba waa isku dhex jiraa sidaas u keenay usuul fiqina waa iska dhib badan yahay sidiisiiba waa iska hadal badan yahay asalkeed marka masladaasi meeshaasay la hariirtaa la hariirtaa waay fiir wuxuu leeyahy marka waclam ogow niyahow ana laazima kan ka dhalanaayo oo ka laazimayo min qowli illaahi ilaahay qowlkiisii tacaala sareeye qowlka allena waa labo mid oo ah alqur'aan inuu yahay ilaahay hadalkiisii mutawaatir inuu soo maa alqur'aan qur'aanka inuu hadal ilaahay uu yahay sanad ma u baahan yahay uma baahna waa mutawaatir inuu allah ka sugan yahay qur'aankani waa mutawaatir midka labaadna ilaahay qowlkiisii ah ayaa jira maxaa waay laakiin alxadiid alqudusiya alxadiid alqudusiya mas xadiid alqudus waay laakiin kaas maxaa la socdanaa bisixat alisnaad sanadkiis markii waan soho labadaba marka waa soo galeen haddii sanadkiis aan soho xadiid alqudus yahay ama haddii qur-aanku yahay labadaba qowlullaahi waay marka wuxuu leey waclam ogowniyo ana laazima midka ka dhalad ka dhashay ama ka laazimayo min qowli illahi ilahi hadalkiisii tacaala sareeya iyo wa qowli rasuulillahi wa qowli rasuulihi rasuulkiisii hadalkiisii ka dhashan ka dhalanayo ka laazimayo sala allahu calayhi wala alihi wasalama hee idaa saxa rakiz hadihi lafda amse hada lafd idaa saxa shardiga ma jeedaa idaa saxa haddii aan saho an yakuuna inuu ahaado kalaamka alleh laaziman waxaanay inay ka laazimayaan haddii uu ansaxo fa huwa xaqun laakiin haddii nin oo mubtadica ah oo leexiyo hee markaas si qaldan u fasirto adilladii mutashaabihaadka oo kale ay tahay dhinac kale ula leexdo oo baatil ah ka laazimayo taasi markaasi ma aha waa laga soo reebaa idaa saxa an yakuuna laaziman fa huwa xaqun inuu yahay ogow saxa ku yahay marka waa kana wadalika arrinkaasi oo wixii ilaahay kalaamkiisii oo haddii ansaxo laazim inuu noqdo xaq u yahay waxaa waaye lianna kalaam allaahi wa rasuulihi xaqun waaye ilahay hadalkiisi rasuulkiisa hadalkiisi mar walba hee waa xaq walaazimu lxaqina markaasi waa xaq waay waa mid labo walianna allaha alla tacaala sareeya caalimun inuu yahay mid og bima wixii yakuunu ahaanayo huwa maaga laaziman ilaahay waa og yahay wixii hadalkiisii ka laasimaayo waa og yahayba iyo caalimun alla iyo waa og mid og way allah bimaa wixii yakuunu ahaanayo laazima mid la ka laazimayo min kalaamihi kalaamkiisa wixii ka laazimayo alla waa og yahay iyo wa kalaamihi rasuuli rasuulkiisa yahay wixii hadalkiisa ka laazimayo waa og yahay maxaa yeelay rasuulku wuxuu ka hadlayaa waxyi min allahi soo maa maa yandiqu ani lhawa wixii marka rasuulkiisii hadalkiisii ka laazimayana waa og yahay allah waa mid og waay sidaa daraaddeed a maadaama ay yihiin labadaba laazim aqi aqun sidaas fayakuunu huwa laazimkii marka wuxuu noqonaya yakuun isimkeeda laazimka u celiya oo lamiirka ah fayakuunu huwa laazimkii alle ka laazimay kalaamkiisa ama rasuulkiis ka laazimay wuxuu noqonaya markaasi muraadan sidii la rabay ayuu noqonaya walaazim lxaqi xaqun waay markaasi kan waxaa way kalaamka alle kalaamka rasuulkiisii waay amaa dadka kale kalaamkoodii saddex loo kala qaada waa tana marka fiiri makhluuq haddii kale ka soo baxo kalaamku waa kana wa ama allaazimu midka ka laazimayo min qowli axadin axad qowlkiisii oo siwa qowli illaahi ilaahay qowlkiis ka soo haray iyo wa rasuuli rasuulkiis qowlkiis ka soo haray ah falahu laazimkaas wuxuu leeyahay alaatu xaalaatin saddex xaaladood waa yeelanayaa saddex xaaladood ayuu yeelanayaa saddexdanama isagaaba sheegay fiiri muslim alula alxaalatu lula xaaladda koowaad horta an yudkara in loo sheego in la sheego waay an yudkara in la sheego waay yudkara naa'ib alfaacilkeeda waxaa loo elinaya huwa damiir damiirkaasina wuxuu noqonayaa laazimkii waay warkan ninaan dhahay ninkaasi hadalkiisii ka laasimaayey ayaa loo sheegay nin warkaada intaas waxaasa ka laazima an lahay saas laga wadaa an yudkara laazimkii in la sheego lilqaa'ili ninkii dhahay warkan dhahay in loo sheego waay oo niyaho warkii aad dhahday waxaasi waxaasa ka laazimaaya ayaa la dhahay markaasaa wayaltazima bihi way asagana waa laazimsaday wayaltazima huwa qaa'ilkii wuxuu laazimsaday bihi bilaazimay laazimkii waa laazimsaday sah way hadalkay in saas ka laazimayo waa qirsanahay oo dhahay sah waa ka laazima musanifna waa noo sheegi doonaahe tusaale ahaan nin oo mucatil ah ayaa wuxuu leeyahay nin oo muhbit ah ay wuxuu odhanayaa intii u yimaado niyahow adig waxaad dhahday hee ilaahay inuu arshigiisii ka sarreeyo ayaad sugtay muhbit sooma ka sarraynta allaah arshigiisa oo ka sarreeyo hee waxaa ka dhalanaysa alle inuu makhluuqaadkiisi daata ahaan ugu sarreeyo ayaa ka dhalanaysa ha ilaahay daatadiisii makhluuq ma ka sarraysaa warkaas saasaa ka dhalanaa arshigiisaa ka sarreeya dhahday soo ma hee arshigaasi haddii ka sarreeyo daatadiisiina waa arshigiisii iyo waa makhluuqiisi waa ka sarraysa ka dhalanaya laazimkiisa laazimkaasi marka see waay sax miya sax waay warkay saasaa ka dhalanaya ilaahay makhluuqiisi daatadiisii waa ka sarraysaa waa qirsanahay inuu carsigiisa ka sarreeya sugidda aan sugay waxaa ka laazimayso daatadiisiina inuu ka sarrayso carshigiisa muxuu yakan marka laazim alxaqi xaq waay waa ninkan warkii asiga sugay oo dhahay laazimkiisi muxuu noqday saxiix waay isagana musanif waa keeni doona tusaalahaan oo keenaya tusaale wuxuu leeyahay marka milu an yaquula waa inuu yidhaahdo man qof oo yunfi diidaayo asifaati sifaaddaa leh sifaaddaas oo alficliya oo ficilka loo nisbeeyey nin diidaayo inuu ku yidhaahdo ku dhaho liman qof yuhbitu sugaayo haa sifaata ficiliga ah sugaayo muxuu ku yidhahdaa yalzamu waxaa ka dhalanaya min ihbaatika sugidda aad sugtay asifaati sifaadda alficliyata loo nisbeeyey lilaahi aad u sugtay caza qaaliba an yakuuna inuu ahaado hee min afcaalihi afcaalilah ilahi afaashiisa aggeeda maa huwa xaadiun mid soo darisay in afaash alla mid noqdo ayaa ka dhalanaysaa laazimkaada halil istiwaa muxdas ama ma aha calaa carshihi ilaahay carshigiisi ka sarmaray mid soo darisay miyaa mase weligiis baa ka sarreeya le carshigiisii ya muxdas waa soo darisay goormee soo darisay bacda khalqi asamaawaati walardi waay markii hore ilaahay addoomihiis waa ka sarreeyay si guud ahaan culuw mutlaqa laakiin culuwga khaaska carsigiisii ka sarmaray wuxuu soo darisay markii samooyinkii dhulka la abuuray saas inuu dhaho waaya hadalkaada niyo marka saasaa ka laazimayso an yakuuna min afcaalihi ilaahay afaashiisa inuu ka mid noqdo maa maadaasi min xayu liraaq waa ismu yakuunadii waaye an yakuuna inuu ahaado min afcaali ilahi afaashiisii maa shay huwa maaga xaadisan soo dariyey inuu ka mid noqdo afcaasha alle mid ee soo darisayo inuu ka mid yahay ayaa ka dhalanaysa warkaadi haye ka warane waa la qabtay ninkii mubitka sunigaha soo ma waa la qabtay haye muxuu orana markaas oo fa yaquul asagana yidhahdo almubitu midkii mubitka ah nacam ha ilaahay afcaashiisu waxyaaba soo darisaayo ayaa ka mid ah waa ka dhalan waa laazimsaday waay waa qirsaday sooma ka dhalanaya waay see camal wa ana aniga altazimu waan laazimsanaya bidalika kaasi inuu ilaahay afaashiisii qaar ka mid ah hee soo dariseen soo darisayaan waay waa laazimsaday waay faina allaha ilaahay tacaala saree lam yazal kumausan zuulin walaa yazaalu kamana zuulayo faacilan isagoo samaynaya lima yuriid wixii doono walaa nafaada go-itaana uma sugna liaqwaali ilahi aqwaashiisi iyo afcaali afaashiisiba aqwaashiis iyo afcaashiisiba ma go-ayso allah tabaaraka wa tacaala sida aqwaashiis aan u go-aynin ayaa afaashiisina uma go-do tusaalahaan ninkii mudbidka ah wuxuu sugayaa ilaahay inuu soo degayo fii kulli leylin ilaa samaa fii kulli leylatin ila samaa dunyaa fii aakhiri ulu leyl ayuu qiray ilahay waa soo degaya habeen kastoo sabadaan oo dhan dunyawadin ah ayaa u soo degaya fi aakhir thuluth leilka markii la gaaro ayuu dhahay ninkan saasaa sugay mudbitka ah markaas sifadaas maxay tahay sifa ficliya soo ma waaya nin yahow wuxuu leeyahay marka adiga sugidda aad ilaahay inuu habeen kasta soo degaayo simadan oo dhow soo degaayo o u soo degaayo fii thuluth leil akhiira soo degaayo aad kiri sugid aad sugtay waxaa ka dhalanaya ilaahay inuu ku sifaysan yahay afcaal ikhtiyaariya ku dhahay inuu afcaal ikhtiyaari uu allahu leeyahay haye ka warane wuxuu leeyahay nahaa uu leeyahy nacam waa qiraya maxaa dhacay habeenkii xalay ahaa caawaday hadda soo dhaafnay uluthay leyl alakhiir allah simadan dunyadu ina muu soo degay mise mu soo degin muu soo degay ha fii kulli leyla baa la dhaarahay halayna leyl ahayd soo maa waa yahay habeenkana soo socdana haddana ma soo degayaa waa soo degayaa habeenkan soo socda soo degitaanka soo degaayo i kii halay soo degay isku mid miya he mid walbo habeen kasta soo degaayo waa ficil cusub way soo maa saas waay ficil cusub waay idan afcaashiisii waa tacaddudaa way soo darisaysaa dhinacaas markii laga eego waay ilaahay afa aqwaashiisi uma sugna go'itaan afcaashiisina sidaas way kamaa sidii qaala ilahi ilahi tacaala sareye qul low kaana albaxru qul dheh nebi maxamed oo low kaana albaxru baxarka haddii u ahaan lahaa midaadan midaad ahaan lahaa likalimaati rabbi u ahaan lahaa lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walow ji'naa haddii aan la imaadno hataa bimilihi madeed midaadkaas asiga oo kale midaadkaas oo kale madadan ah bimilihi bacrka oo kale oo madadan ah ziyaado ah ama duwaado ah ama qadad ah waay walow anna maa fi lardi waqaala ilaahi wuu dhahay walow anna maa fi lardi wixii dhulka dhexdiisi ku sugan oo min shajaratin geeda ah aqlaamun haddii laga dhigli lahaa walbaxru yamuduhu min bacdi sabatu abxurin hee maa nafidat kalimaat ullah ina allaha ilaahay casiizun waay xakiimun waay waxuduudu aaxaadi ficlihi marka fiiri waxuduudu aaxaadi ficlihi ilaahay ficilkiisii ah kelikelinimo markii loo fiirsho soo diritaankooda hee laa soo diritaankiisii laa yalzamu kama dhalanayo naqsan fii xaqihi inuu xaqiisii nuqsaan ay u tahay aaxaadda alle afcaashiisii aaxaaddeedii markii loo fiirsho oo tajadudkeed mar walbo ay dhacayso markii loo fiirsho sugidda loo sugaayo ama soo darisaanka soo darisayso kama laazimayso ilaahay inuu nuqsaan iyo usan u keento bal kamaala u keenaysaaba bal kamaala u keenaysaaba alxaalat athaaniya xaaladda labaad an yudkara waa in la sheego in la sheego waayo lahu ninkii hee mubitka ahaa an yudkara in loo sheego laazimkii lahu ninkii mubitka ahaa loo sheego oo wayamnaca diido allaazima inuu laazimki waay allaazima laazimka oo baynahu laazimka beenkiisii wa bayna qowlihi mubita qowlkiisii ka laazimaayo inuu iska diido waaya waa loo sheegay markaasa waa ladhahay nin warkaad dhahday waxa ka laazimayo waxaas waxaas waay marka wixii asaga ka laazimaya in la yidhaahdo qoolkii asaga dhahay iyo wixii ka laazimaayay saasa ka laazima la dhahay lagu qabsaday hee inuu iska diido markii loo sheegay maya maya kama dhalanayo qoolkay saasuu dhaho misaaladii haddaan soo sheegayna ku noqonayna adig niyaho waxaad dhahday ilaahay carshigiisii waa ka sarreeya haye alla carshigiisa ka sarreeya markii aad leedahay waxaa ka dhalanaysa ilaahay inuu shibahaayo makhluuqiisii sida makhluuqa carshiga kursigiisii ama arshigiis markii isku sarreeyo oo kale ah ha ayaa ka dhalanaysaa ilaahayna saas inuu yahay ama ilaahay inuu jismi leeyahay jismo carsigii ka sarreynta asiga kuwa ka sarreeya aad dhahday u sugtay waxaa ka dhalanaya ilaahay inuu jismi leeyahay jir saasuu dhahay ninkii marka wuxuu leeyahay maya kama dhalanayso saas warkaygii ani jismi lafdigaasi nasna kuma soo arorin wax kusoo ororina mana diidayo mana anfinayo laakiin kama dhalanayso laazim iguma ah ama inuu sida carshigiisi makhluuqa carshigiisi ugu sarmaro ugu dulfadhiyo ayaa alla carshigiisi ugu dulfadhiya ha kama dhalanayso laazimkaas waa baatil waa iska anfinaya markaas ama wuxuu leeyahay adig waxaa sugaysaa ilaahay inuu habeen kasta soo degaayo uluthuleilka aakhirka markiisa madan dunaamida soo degaya qiraysa soo maha ha waxaa ka dhalanaya markaadii ilaahay inuu hee simada koobayso oo makhluuqaadkiis qaar ka mida ka sara marayana ka dhalanayso warkaadi maya maya kama dhalanayso warkaydu inay saas ilaahay simada koobayso aqbal samaaweynka wixii la arka dhan isaga u baahan yahay isaga wax uma baahna carshiga naftirkiisa ilaahay isaga u baahan yahay mooyaane alla carshiga uma baahna kama dhalanaya leedahay waa iska anfiyey sidaasi oo kale isagana waa sheegi doona musanifka qaarkood milu an yaquula waa inuu yidhahdo annaafi ninkii diidaya lisifaati sifaada diidaya liman qof inuu yidhaahdo an yuhbitu sugayo ha sifaad yalzamu waxa ka dhalanaya min ihbaatika sugidaada niyahu an yakuuna allaahu an yakuuna allaahu ilaahay inuu ahaado tacaala saree mushaabihan ujeeda mushaabihan lafdi waxa kaga fiican mumaathilan waay midku milaayo lilkhalqi khalqiga ku milaayo fii sifaatihi sifaadiisa dhexdiisa kagu milaayo hee in uu yahay ama mumaathilan mid shibahayo dheh lilkhalqi khalqi inuu shibahayo fii sifaati ku shibahayo ka dhalanaysa warkaadi saasuna dhawaay ilaahay mau sugtay sifaadaasi sifaadaas alla u sugtay waxa ka dhalanaya alle inuu shibahay makhluuqiisii waay qolkaas saasa ka dhalanaa dheh fayaquulu yidhaahdo almufbitu mudbitki laa yalzamu kama dhalanayo dalika kaasi tashbihigaasi kama dhalanayo tamhiilkaasi kuma dhalanayo kuma dhalanayo waayo maxaa yeelay lianna sifaati alkhaaliqi allahas khaaliqa sifaadiisii mudaafatan mudaafatun dheh waa mid loo idaafeeyey ilahi asaga haggiisa loo idaafeeyey lam tudkar lama sheegin hiya sifaada mutlaqatan haal ay tahay lama sheegin ayadoo la idlaaqay laakiin waxaa loo loo idaafeeyey allah wa sifatu tatbacu mawsuufaha waay sifad haddii aan la idlaaqin oo loo idaafeeyo alla xaggiisi waxay alla xaggiisa loo idaafeeyo laba noocan laqanayaan inay ay yihiin hee idaafatu sifati ilaa mawsuufiha ama idaafatu lmakhluuqi ilaa khaaliqihi inuu noqdo waay haddii idaafatu lkhalqi ilaa khaaliqihi noqdo idaafatu tashriif la yidhahdaha alla sifo ma aha soo maha min baaba tashriif waay kaasi laakiin haddii sifada mawsuufkeeda loo idaafeeyo hee waa ku sifaysan yahay xaqiiqatana laga wada marka mudlaqa keligiis meel iska taagayna ma aha marba haddii ilaahay loo idaafeeyey waxaa ka laazimayaa in marba haddii alla loo idaafeeyey allas daatadiis ma shiibahaysa daatada makhluuqa maya sifaadiisana saas lama tahay sidaas keeni doonaba xataa yoomkina waay ilaa oo suurtagalo maa wixii alzamta aad ilu laazimi igu laazimisay bihi maaga aad igu laazimisay wacalaa haadaa kan dushiisii markii la qabto marka fatakun waay oo calaa haadaa maxuu la jeedaa in alla sifaadiis asaga loo idaafeeyey haddii marba isaga loo idaafeeyin aan shiibahaynin makhluuqaadkii sifaadiisii ah fatakunu hiya sifadii waxay noqonaysaa sifaadkii waxay noqonayaan mukhtasatan mid gaar noqotay bihi bilaahi ilaahay gaar la noqotay waay laa laa'iqatan u cuntumayso bihi bilaahi u cuntumayso kamaa sida annaka adigba xujida isaga lagu celina markfiri kamaa sida annaka adigaba ayuha almunaafi midka anfinayo lisifaati sifaada anfinayo tuhbitu aad u sugayso lilahi alla tacala sare daatan u sugaysaa adigii maxay u sugaysaa ilaahay daat inuu leeyahay soo maa oo wa tamnacu haddana waxaad u diidaysaa an yakuuna mushaabihan inuu yahay ilaahay mid shibahay milay lilkhalqi khalqigiisii fii daati daatadiisa iyo makhluuqa daatadiisa inay ishibahaanna waa u diiday anigan ilaahay sifa u sugay aniga waxa u diiday inuu sifaadiisa sifaad hee makhluuqa shibahan idan alqowlu fi sifaati kalqowli fi daati way marka iyada loo qaydida galay soo galaysa marka bisha sidaas waay ee fa ayu farqin farqigee bayna adaati wa sifaati udhexeeya maxaa udhexeeya waay waxaba daatada alla daatadiis waay sifaadna alla sifaadiisi waay oo maxaa udhexeeya loo kala saaraya kala saar waxa kala saaraya keena leedahay daliilkeen isku mid wayba aniga saasa waa aaminsan lahay wa xukmu laazimi laazimka xukunkiisii fii haadayni labadan he alxaalatayni ah daahirun waay labadan xaalado waa iska caddahay laazimkiisii soo maha haddii laazimka warkiisi ninkan ka dhalinaya laazim oo xaq ah waxaan leedahay waa xaq waa laazim waay haddii sidii asaga dhahay laazim khilaafsan oo ka soo horjeeda asaga loo sheegana waxau leeyahay laazimkaas waa baail hadduu baailka laazimayna waa baail leeyahay aniga saas ulama jeedo adiga saas u qaadatay mooyaane eguma dhalanayso aniga saas uguma laazimayso waay alxaalad kale martan waay ma xaalad laga aamusay waay ninkan waxaan lama weydiinin kaas waxaan lama weydiin waa laga aamusay saan waay alxaalatu aaliatu xaalada saddexaad an yakuuna laazimu laazimka inuu noqdo maskuutan canhu mid liskaga caamusayba shiba laga dhahay ninkaana wara dhahay wixii ka laazimayey cid weydiisay ma laha cid u timaaday ma laha asagna waa dhahay meel loo tiiriyeyna ma laha warkii falaa yudkaru waa kaasasagaba sheegaya marka maskuutan canhu waay qof ku soo celiyey ninkan sucaal ku soo celiyey ma laha warkaas waxaa sa ka laazimay dhahay ma laha mana falaa yudkaru lama sheegin ninkii biiltizaamin inuu warkiis waxaan ka laazimayn looma sheegin walaa bimancin waay walaa mancin ay walaa bimancin waay wax diidaayana looma sheegin waay waxba laguma sheegin iltizaamna lama sheegin mancin lama sheegin muxuu noqonaa kaas marka warkiisii fa xukmuhu kaas laazimkaas xukunkiisii fii haadihi tan dhexdeeda taasoo alxaali ah allaa yunsaba in aan loo nisbaynin waay ila alqaa'ili qofna qofkii yidhahday in aan loo nisbaynin waay qofna aan loo nisbeeyo maxaa dhacay kan liga aamusay qofna loo- looma nisbaynaayo waay mina la sugin mina la diidin qof loo nisbaynayo markaasi ma laha maxaa dhahay labada so- laba cillidood darteed haye liannahu laazimkan waa loo celin karaa liannahu laazimkaani yaxtamilu wuxuu ihtimaalayaa low dukira haddii la sheego laazimka lahu ninkii oo ee, qaa'ilka ah loo sheego waxaa laga yaabaa an yaltazima bihi inuu laazimsado aan saasa ka laazimayso waa sax inuu dhaco waa dhihi karta aw yamnaca ama inuu diido attalaasuma wixii ka laasimi lahaa inuu diidana waa dhici kartaa sidaa daraaddeed looma nisbaynaayo qaa'ilkiisii hal ixtimaal waay ixtimaal labaad wayaxtamil waxaa kala ixtimaalaysaa low dukira haddii la sheego laasimkii lahu ninkii qaa'ilkaa loo sheego oo fatabayana caddaado laasimkii lahu ninkii qaa'ilka u addaado fatabayana waay fatabayana la- la- faacilkeeda luzuum waay oo fatabayana u caddaado lahu qaa'ilkii luzuumuhu luzuumu laazimi laazimkii laazimadiisii loo sheego wa badlaanuhu inuu baadilnimadiisii loo sheego hee waxaa ixtimaasha an yarjica can qowlihi hadalkaada niyow laazima baatila ka laazimaayo markii loo sheego asiga u fiirsado niyow hadalkii aad dhahday laazim baatila ka laazima soo maha ka naqo hadalkaani waa ku waa ku qaldantaye meeshaani qalada kaa dhacay ka laabo taraajuc soo ma marka taraajuculculamaa la yidhahdaa culimadii warkii dhan ka noqonayaan ah, maanta wara dhahayaan maraa qaarkood haddii si qaldan uu u dhaco hee beryi waa ka noqonayaan soo maha ceebna ma aha qaladkaadi inaad ka ka laabatid laakiin inaad ku adkaysatid ayaa ceeb ah mooyaane wayaxtamil waxaa ixtimaalayaa low dukira haddii loo sheego lahu qaa'ilkii fatabayana u caddaado lahu qaa'ilkii lusuumuhu laasimkii laasimnimadiisii iyo wa budlaanuhu laasimkii budlaankiisii loo sheego waxay ixtimaalaysaa in yarjaca inuu ka laabto can qowli qowlkiisii oo ka laazimaya baadilka waay maxaa dhahay sababta u laabanayo waxay tahay waatana lianna fasaada laazimi laasimka fasaadiisi kii laazimaya haddii uu fasaado yadullu wuxuu tusinayaa fasaadaska laasimkaas fasaadkiisii calaa fasaadi lmalzuumi ki kadlanaayaynasana laga laazimiyeyn inuu baadilu yahay warka markaas waa laga soo noqona marka waliwuruudi haadayni labadan soo arooritaankood alixtimaalayni ah labadan ixtimaal marka soo arooritaanka ku soo arooraayo darteed laa yumkinu ma- suurtagal ma aha alxukmu in la xukumo suurtagal ma aha bianna laazima alqowli qowlun marka tafsiila soo- tafsiila soo geliya soo maha sidii waay marka haddaan sheegaynay laazima alqowl qowl ma aha qaacida usuuliya waay tafsiilkaasaa la gelinaya fain qiila haddii la yidhaahdo laazim اqowli qowl umaa warkaanay haddii qof soo caarido haddana laazim اqowli qowl waayo soo yidhaahdo oo dhaho jawaabteeduu rabaa haddana inuu bixiyo fain qiila haddii la yidhaahdo idaa kaana hadduu yahay haadaa kan alaazimu laazimkan ah laaziman mid ka dhalanaayo min qowli ninkan qowlkiisi mid ka dhalanaya hadduu yahay lazima waxaa laazima an yakuuna inuu noqdo qowlan qowl lahu ninkii u noqdo qaa'ilkii u noqdo ayaa laazima haddii marba warkiisii ka dhalanaayo waxaani la sheegay in warkiisii ka dhalanaayo mar walbo waxaa laazima inuu warkan laazimkan qola ku yahay in la dhaho waay lianna dalika kaasi huwa alaslu asalka maxaa waaye laazimu lqowli qowlun waay asalka saas haddii la yidhahdo laa siyamaa midilba malaha maca qurbi talaasumi labadan islaazimayan haddii isku dhow yihiin waaba midilba malaha waay waaba midil ma laha maxaa laga wadaa oo laazim lqowli qowlun waaba aada ugu dhabowaysaa waay saas haddii la yidhahdo ka warran kulna waxaan leenahay haadaa kan oo ah laazim lqowli qowlan warkan ah madfuucun waa mid la diidaayo waay la celinaayo maxaa loo celinayaa bianna alinsaana basharun bani aadamku waa bashar bashar waayo marna waa asiba marna waa gifaya waayo waa min dabiicati albashara ka mid tahay waxyaabaha ilaahay ku abuuray bani aadamka inuu marna gifo marna asibo waayo min hada waxaan leenahay bi- bianna alinsaana basharun waayo walahu insaankana xaalaatun leeyahay xaaladooyina leeyahay oo nafsiyatun nafsi ah nafsadiisii gaar ahaan ku tacalluqdo wa khaarijiyatun oo khaarijiya bannaanka ay uga imaanayso mar asaga nafsadiis ayaa ay ka dhacaysaaba xaalaadba mara marna wax bannaanka ugu yimaaday ayaa mashquulinaya marase naftidiis ahaan baaba waxay ku abuuran yahay inuu marna gefo marna asiibo marna gefkaas waxaa u keenaya waxyaabaha bannaanka ugu imaaday darteedii waay khaarijiya oo tuujibu waajibinayso xaalaadkaasi tuujibu hiya xaalaadkaasi laaziminayaan waajibinayaan adduhuula in la ilaawo waayo ilow maxaa la ilaaba can illaazimi ninkan warkan waa iska dhahayaa uma fiirsanaayo wixii warkan ka dhalanaaye uma fiirsanaayo wara dhaha warkii marka isagoo aan u fiirsan muxuu warkan ka dhalan doonaa warkaan markii aad ku dhawaaqto niyahow maxaa laga qaadan doonaa maxaa dhibe keeni doonaa maxaa saas le loo fahmi doonaa asagoo aan dhihin ee wax iska dhaha way dhahdaa soo maa war aad dhahdaya mar war maraha qaarkood waxaa fashaadinaya waha weyn soo maaha waa dhici kartaa sidaas waa asaga marka uma fiirsanin dhuhul aan laazimi faqad waxaa la argaa yaqfuru inuu iska ilaawo waay aw yashu inuu iska hilmaamo waa isku mid waay aryaalkani dhuhul iyo yaqful iyo yashu isku dhow yihiin macayuhu ayaa la arkaa aw amase yanqaliqu inuu xirmo fikruhu waay fikirkiisi oo dhan inuu xirmo waay fikirkiisa inuu xirmo sabab awgeeda markaas ay timaaday maba fikiraya markaasi waa hanaagsan yahay misla lagu doodayaa maanta waxaa waaye waa lagu soo duula is leeyahay waxaan horta wixii aad maanta xasuusan tahay hee ku tuuraas dhaha marka asagoo aan u fiirsanin ciriiri doodaasi munaadaradaasi oo waxaa si isaga galay ku carooday darteeda ayaa wixiira isku dhaha marka qaarkood iska dhahaya sidaas waay marka fikirkii dhan waa xirmaba fikirkii asagoo fikri lahaa maanta si wax ii noqdeen ma ogi maanta anag dhan waa isku dardarsamay isku dhexyaacay ayaa dhaha markii dambe shilayna soo maa way dhici kartaa dan waayahay taas way marka aw yanqaliqa ama xidhmo fikruhu fikirkiisii aw yaquula inuu dhaho ninkii alqowla wara dhaha muxuuse u dhaha fii madaayiqi almunaadaraati munaadaraadka waxyaabaha dooda ah dhibkooda iyo ciriirigooda dartoodii ee darteeda ayuu war u dhaha min kayri takfiirin isagoo aan u fikirin fii lawaasimihi qolkaasi wixii ku laasimaayo lawaasimtiisii ah waxyaaba ka laasimayo asagoo aan u fiirsanin ee warkaasu dhahaya iyo wanaxwi daalika kaas wixii la midka ah oo ixtimaalaad ah qofku nafsadiisii ku dhex abuuran ama bannaanka uga yimaanayaan ayaa jira sidaa daraaddeed hee laazimi qowli qowlin uma noqonaayo kii laga aamusay haddii uu yahay sidaas allah subxana wa tacaala